iyadoo meel xasaasiya uu marayo dagaalkii ciidamada soomaaliya ay kaga jireen dhulkii soomaali galbeed haatanna loo yaqaano gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya ayaa taliyaashii ciidamada ee soomaaliya waxay ku dhaqaaqeen tallaabo aan hore loo arag oo ahayd inay khaarajiyaan tiro badan oo ka tirsan ciidamada milatariga taariikhyahanno iyo dad kale oo xogogaal ah waxay ii sheegeen in tirada saxda ah ee dhimatay ay ahayd siddeetan iyo saddex dhinaca kalese waxaa la ysku waafaqsan yahay in dilkaasi uu dhacay kana dhacay meel u dhow degaanka garab case oo aan ka fogayn magaalada jigjiga qaar ka mida saraakiisha xilligaasi joogtay iyo qoraallada laga sameeyeyba waxay muujinayaan in dilkani uu dhacay horaantii bishii maarso sannadkii kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo siddeeddii jenaraal maxamed nuur galaal waxa uu xilligaasi ka mid ahaa saraakiisha ciidanka soomaalida ee hogaaminaya howlgallada waxa uu sheegay in dabayaaqadii bishii janaayo laga soo bedelay furinta horee dagaalka laguna soo celiyey magaalada muqdisho laakiin waxa uu haddana la socday dhacdadaasi iyo sidaa u dhacday waxaana uu ii sheegay in ciidamada la dili doono loo soo xulay qaab khiyaano ku jirto qaar baa ciidamada taliya frontigaas ciidamada ku jiray fronta jigjiga jinacsanaya ilaa iyo dhinacaas jigjiga ku jiray ayaa telegram looga diray hargeysa looga diray anagu ma aqaani saxeexay ma ma salxaan baa saxeexa taliyaaqayba ahaa ma sabantar baa saxeexay oo ahaa wasiirkii gaashaandhiga ma geela saxeexay oo ahaa abaandoonihii ciidamada saddexduba meeshay joogeen telegram saasaa loo diray ayaa la diray oo laleeyahay ragga ragga ugu geesisan oo ugu wadanaysan oo ugu maaragtay dishibriinka fiican soo qora waa la dalacsiinayaa dees waa la soo qoray iyagoo awal tirama hore ma ayan cayimin siddeetan iyo saddex bay noqdeen wixii taliyayaashii ay soo qoreen oo garaado kasta leh yacni oo saraakiil xigeen oo ah aan saraakiil ku jirin dhinac baa lagalama raacay mishigan lagala raacay banaan cad meelay u cararaana male finish halkaasaa siddeetan iyo saddexdiiba lagu dilay dalacadii sidaas ayay noqotay sababtu maxay ahayd sababta ayagaa og laakiin waxaan maaragtay aan dareensanahay aan dareensanahay fikradaas inay maxamed siyaad ka socotay isaguna inuu maaragtay markii maaragtay dagaalkii soo cuslaado dee midowgii sovietiya waasow bahka oo dhan ay meeshii soo qaraysatay ayaa madha la iska dhaadhiciyay ciidankaasoo soo jaba hadduu soo noqdo maxamed siyaad inuu iska dhaadhiciyaan umalaynaya hadduu soo noqdo meesha waa kaa waa ku inqilaabaya waa ku eryayaan meesha lagaa qaadaya
korneyl maxamed ibraahim guuber waxa uu ahaa abbaanduulaha taliska madaafiicda goobta waxa uu ii sheegay in dilkaasi uu qayb ka ahaa minjaxaabin ku socotay ciidanka waxa uu isagu goobjoog u ahaa qaar ka mid ah amarada la bixiyey oo u arkayey inay ahaayeen kuwo halis gelinaya nafta askarta soomaaliyeed iyo istaraatiijiyadii dagaalka waxa uu aaminsan yahay in boqongoynta lagu sameeyey ciidanka iyo dilka ay isla xiriireen ayna qayb ka ahaayeen shirqool hoose oo loo maleegaya ciidanka soomaalida waxaa jibiyey ciidankaas qorshe naga qarsoon haddii aniga aan rasaas ku weydiistay oo aada rasaas la-aan idhigtay oo aan raashiin ku weydiistay oo aad raashiin la-aan idhigtay ciidankii ma adiga taliyaa ahaa jibiyey oo aaggan hogaaminaya oo waday mise anaa jibiyey adaa jibiyey war madfaca see meesha looga qaadaya baabuurkan see looga wadanaya laakiin sabotage ma garan markaa iyade okay gadaal baan ka gartay niyo waayahy minjaxaabinta dadka mas-uulka ka ah miyaad ka hadli kartaa minjaxaabinta dadka mas-uulka ka ah waa dadka naga sarreeyey oo na xukumay oo ay ka mid yihiin haddee markaas yaa na xukumaya anaga cid ka maqneed ma jiro ciraa joogay galaal baa joogay waxaa joogay mataqaanaa samatar laakiin hebel kuma dhahayo hebel aan dhiibi amarkan kuma dhihi karo waxaa laga yaabaa ayaga dhexdooda inay iska warqabin waxaa laga yaabaa gacan kale oo ka baxsan oo saraakiisha sarsare oo hoggaanka dagaalka waday in laisku xirnaa oo la raba in ciidankan uu jaba la fashilmo dagaalkaan raalli laga ahayn laakiin dhallinyaradan oo junior officerka kabtanada iyo mijirada iyo saraakiisha waaweyn qaarkood rootigaan liisoo diraaya arrintaa lama socdaan gaashaanla sare daa'uud cabdulle waxa uu ahaa madaxa kabka ama dayactirka baabuurta waxaana uu taliyo ka ahaa qayb lagu magacaabo baadham three waxa uu xilligii dilkani uu dhacayay uu ku sugnaa degmada galaalshe waxaase uu ka mid ahaa saraakiishii diiday inay qayb ka noqdaan inqilaabka la sheegay inay ka shaqaynayeen saraakiisha ciidamada qaarkood waxa uu isagu si toosa farta ugu fiiqay oo uu dilka askartaasi la xiriiriyey saraakiishii hoosta ka qorshaynaysa inqilaabka gaar ahaanna gaashaanla sare maxamuud sheekh cusmaan ciro oo ahaa taliyihii kulmiska jigjiga arrintaas waxaa hogaaminayay oo aas-aaskeeda iyo hoggaankeedaba lahay ninka ciro la yidhaha laakiin waa lagu waa lala aqbalay ma garat waxaa jirto mahmaah oo oo russian ah oo la yidhaaho kacaanka waxaa dila kacan diid wuxuuna ku dilaa gacanta kacaanka nin haddaanu kuu dilciyo ninka wadanigaa waxaa dila wadani xume wuxuuna ku dilaa gacanta wadaniga marka taasay aheeday dawladda waa lagu dilay laakiin waxaa lahay dilka ninkaan kuu sheegay kabacdina dilku soo dhacay dilka dee wuxuu dhacay waa la iskugu niri goorbarqa beebeeyaal iyo waxbaa lagu wareejiyey waa la rigeeyey kala baxaa la yidhi hal tilaab horay gadaal waa kow laba kow laba kow laba oo kale kowna waa la dilay labana waa la dhaafo saas waxu dhacay dadka qaar baa ku dooda askartaa sababta loo dilay inay tahay furintii ay ka soo baxeen waxay sheegaan in markii dilkaasu dhacay kabacdi askartii ay ku laabteen furinta intii noolaatay fikradaas ma qabin annaga aniga xataa waxaan ka mid ahay dad toobasho lagu xukumay oo badbaaday laakiin oo nimankii catiir iyo sufurdhaare iyo ma garatay dayib iyo oo hargeyso lagu dili jiray ayaan la xukumnay oo inqilaabka diiday marka aniga nafteydu dadkaas inqilaabka diiday oo ayaan ka mid ahay ana aniga iyo wax lamid ahna ka badbaadnay ma garatay marka jawigu jawi iska kacsan oo ahay
haddaba ciidankaasi la laayay ma waxaa dilkooda amray hoggaankii ugu sarreeye ee waddanka sida ay ku doodayaan saraakiisha qaarkood mise dhagartu waxa ay ku ekayd saraakiisha hoose oo iyagu go'aanka qaatay sababta loo dilayse ma waxay ahayd in hoos loo dhigo niyadda ciidanka soomaalida mise waxaa looga dan lahaa inuu soo dedejiyo afgembi milatari oo saraakiisha qaarkood qorshaynayeen mise waxay ahayd shirqool ay ka dambeeyeen midowda soofiyeti oo galaangal badan ku lahaa ciidamada soomaalida dhismaha iyo tababarkoodana qayb ka soo qaatay gaashaanla sare cabdi salaad cali waxa uu ahaa madaxa hoggaanka sahanka ee ciidamada soomaaliya balse xilliga dagaalku uu socday waxa uu ahaa abbaanduulaha kulmiska jigjiga oo ahaa kan jiiddiisa uu ka dhacay dilku gaashaanla sare cabdi salaad cali waxa uu ku sugnaa goobta uu ka dhacay dilkaasi ee duleedka garab case xogta uu bixinayaa qayb ahaan waa ay ka duwan tahay tan ay bixiyeen saraakiisha kale aan ku waraystay barnaamijkan waxa uu leeyahay amarka waxaa bixiyey wasiirkii gaashaandhigga ee xilligaasi jenaraal maxamed cali samater sidan hudaan waxay ahayd sidaa intaan ka hooseysto ilaahayna hanagu toojiyo khaladana hanaga diyo jinjiga ayaan joognay marka maalinta arrintaas aad iweydiisay dhici doonto ciidamo badan baa yani ka soo baxay difaacyadii hore askaro badan baa iska soo hadqanay magaalada jigjiga soo galay markaasna waxaa nala joogay wasiirkii gaashaandhiga iyo tiim la socda maxamed cali samantar marka maadaama ciidamadaasu amar la-aan ay difaacyadii ka soo baxeen subaxdii waa la fayliyey waxaa lagu fayliyey meeshii taangiyada etoobiya xarunta u ahaan jiray buurta yar lahayd halkaas ayaa lagu fayliyey garab case markii la fayliyey ciidan doora bay noqdeen oo ilaa laba kun iyo boqolaal beer boqolaalkaas waa khaldi karaa laakiin labada kun waa hubaa boqolaalku laba boqol iyo jajabay baan filayaa inay qiyaastayda hadda hadday ahaayeen dabadeedna amar baa la baxshay siirkii gaashaandhigi go-aan buu qaatay ciidamadaana amar la-aan bay soo baxeen difaacaadkii lagu ogaa ka soo baxeen marka amar buu baxshay wuxuu yiri saftay ku jiraan ciidamadii saraakiishoodu qolo walba saraakiishoodu waa hortaagan tahay ku wixii soo baxay marka amar buu baxshay wuxuu yiri sida koob ha lagu sameeyo kow laba saddexa laga bilaabo lambarka soddonaad qof kastoo noqda xagga ha loo saaro sodonkaas ku kuwa kale inuu darsi u noqdo tusaale u noqdaa looga jeedaayo dambi gaaraho iyagu lamba soddon gooni u galay ma jirin wixii soddon noqday goonaha loo saaray ciidan adigu saga toddobaataneeya ah qiyaasayda hadda anigu kow laba gooti ma dhihin meeshase waa jira wixii ciidan toddobaataneeya ah oo soddonkaas lagu soo saaray waa gooni loo saaray dabadeedna ciidamo koofiyad casa iyo baabuuro qoryo saaran yihiin baa dhinacyada laga dhigay amar baa la baxshay ciidamadii koofiyada codsaha waxaa layii ku fura fataas baa lagu furay ciidankaas dabadeed waxaa maqlay hal qof baa ka baxay oo buurta dhinaceeda kale ka baxay marka amarka toogashada ma maxamed cali samatar buu ku ekaa mise madaxweynahana wuu la socday hadda wada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku mar walba de xiriirkoon joogtu ahaa kolley waa kala warqaadanayeen laakiin anigu adee madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen axmed sarkaa caadiyaa iska ahaayo markay wada hadlaya badanaaba goobsoo kale aanu noqon jirin caadi maana ahayn xataa waxaa joogay nin golaha saraadaa meesha joogay magaalada markaa joogay hadda iyagoo dhan waa naga hoos ciyaamay ilaahay ha u naxariisteeyo cabdirasaaq maxamuud abubakar la oran jiray isagaa wakiilka golaha sare ee jinjida ahaa laakiin hadda markaas waxaa toogashadu daasha iyo waxaas nalama u joogin arrin ciidan bay iska ahayd isaguu markaa politician camal buu u joogay ahaan siyaasad ahaan buu u joogay arrinta ku saabsan waa laydin dallacsiinayaaye sargaalka idinku wana askarta idinku wanaagsan soo saara arrintaas hadalkaasoo kale waxa igu yidhi ninka la yidhaahdo genaraal galaal waxaad leedahay ma jirin arrintaasi anigu waxaan leeyahay arrintaas waxba kama jiraan galaal markaas iyada waktigaasna ciidanka waaba ka wareegayo isagoo awalna markii hore diris dhabu ahaayo wajhadan ma ahayn wuxuu ka dhibaatadu ka dhacday markii dambana oo hawshaanu dhacaysana xamar buula jiray oo hawl waxaaba loo diyaarinayo wasiirka hawlaha guud inuu noqdo baaba loo diyaarinayo marka arrintaas wax ka jiraa ma jiraan aniga baanduulihii furuntigaas markaa ahaa ninka iiga sarreeyeena ciru ahaa marka haddii amarkaasu jiro annaguna soo mari lahaa hadduu madaxda sare ka yimaado annagana nagama bixin amarkaasu iyo furuntiga iyaga amarkaasu kama bixin namana soo marin gaashaanla sare cabdi salaad cali waxaa sidoo kale uu ii sheegay in gaashaanla sare maxamuud sheekh cusmaan ciro uusan doonaynin xilligaasi inuu ciidanku fashilmo aniga waxay ila tahay waxay iga qarsoon hadda waa iga qarsoon yihiin oo wixii aana ogeyn rabbi baa wax walba og anigu wax walba oge maahi laakiin intaan u warhayo ninkaas inuu wax damacsanaa waa suuragal waana u badan tahay laakiin misana ciidanku inuu fashilo meesha dhibaato ka dhacdo inuu ka shaqaynaya anigu u malaynayo sababtu waxay tahay ciidanku hadduu guuldaraysto guuldarrada koowaad isagaa yeelanaya mas-uuliyadeedana isagaa qaadaya isagaana madax ka ahaa isagaana maxkamad lagu saari lahaa si raggii kale oo la eedeeyey maxkamadda loo saaray oo loogu fuliyey toogasho taasoo kaleu mudan lahaa marka taa waxaan ka leeyahay anigu ma aaminsanin inay sidaa tahay ku-xigeenkiisiina waan ahaa abaanduulihii meesha ayaan ahaa waxaan anigoo ku-xigeenkiisa ogaan waayeyna kuwo kaleo meelo kale joogay ama xamar joogay ama furuntiyaal kala joogay waxaan malaynayaa inayan ogaan karin rogogaalna u noqon karin anigu intaasaan ka leeyahay laakiinse gaashaanla sare maxamed ibraahim guuber waxa uu leeyahay waxba kama jiraan in askarta la laayay si bakhtiyaar nasiib ah lagu soo xulay nin maanta maxkamad lagu soo istaajin kara oo la dhihi kara hebelaa ka dambeey ma jiro laakiin waxaa noo muuqata in arrinta tan sabotage ay ahe ciro iyo in la halmaashana ay ka dambeeyeen samatar doonta oo fuuli duleelin maayo maxamed siyaa doonta oo fuuli duleelin maayo ciidankan inuu kala carara kala yaaca muraal xumo imaada ayaa dadkaa loo laayay saraakiishaana loo laayay ninna mataqaanaa see samatar oo udhiibaa sow maxamed siyaad udhiibaya see mataqaanaa yani maaragt annagaan annaga waxba maanan ogeyn iska dhaaf joban iyaan iska een dhalinyare waxbaba aan la socon laakiin nooy abyaamo beensa hato markaan soo baxnay oo aan cagaha dhulka dhignay ayaa la fikiray oo la yidhi war say ku dhacday arrintaas arrintaas sobotaaj bay ahayd waxaan kusoo dul istaajiyey inta aniga sobotaaj liigu sameeyey oo guur laleeyahay in lig mataqaana diyaaradii garaacda oo hub lii diidaay baabuurta liiga liiga wadanaayo
haddaba ma loo baahan yahay in saraakiisha dowladda soomaaliya ee xilligan joogta ama dowlad kale oo mustaqbalka dhalan doontaba ay mar uun aqoonsato dilkaasi loo geystay askarta soomaalida ah sida ka muuqata macluumaadka ay bixiyeen saraakiisha lagu waraystay barnaamijkani waxaa muuqata in askartaasi la laayay ugu yaraan ay ku jireen kuwo badan oo aan dembi lahayn waa haddii la raaco aragtida ku doodaysa in si bakhtiyaa nasiib ah loo soo xulay haddii la tixgeliyo aragtida taasi ka soo horjeedana dhammaantood waxay ahaayeen dad aan gelin wax dembi ah haddaba ma tahay in dowladda soomaaliya ay eheladii dadkaasi raaligelin iyo magdhowba ka siiso askartii lagu laayey duleedka garab casi gaashaanla sare guuber waxa uu leeyahay falkaasi waxa uu ahaa dembi waxaana isaga iyo gaashaanla sare daa'uud cabdullaahi isku raacsan yihiin in magdhow iyo raaligelinba laga bixiyo nacam crime waa waa crime dad la laayay macandare loo laayay ciidan ahaa in lagu fushada dan lalahaa waan ayaga dembi gelin waayo ciidanka haddii la laayo shaki baa dhacaya waa la kala tegayaa saraakiil ciidamo dagaalamay oo bilada mataqaanaa yani maaragta qalin awataya ku jiri dadkaan la laayay waa saysan dembi weyn taana daliilkeeda harun waxaa ku eh afartan cashe kadib cere waa la toogtay sagaalka abril oo dhacay mataqaana maxaan ku yidhahdaa inqilaabka ayaa la sameeyey isla markii waa duulay mataqaana ciidankii waqooyi oo qasan oo kala daadsan oo saraakiil la laayay oo askar la laayay oo aan liis aaminaynin oo nin walba mataqaanaa yani maaragta mas-uuladiisa ay u xiran tahay ayuu xamar ka degay sagaalka abril oo ku dhuftay sewa sideeda kiarskuis waa yel waa anagoonan ciyaaraynin baa nin laga sheegay way marka in la magdhalo oo la xasuusto way mudan yihiin aaday u mudan yihiin magacyadooda derbiga lagu taxa milita inyota la yidhaahda dadkii ay ka geeriyoodeen wixii maaragtay la gartana laga siiya harun waa mudan yihiin dilka askartaasi waxaa daba socotay khaaraji loo geystay qaar ka mid ahaa saraakiishii sare ee ciidanka soomaalida waxaana ka mid ahaa saraakiisha la laayey axmed maxamed canshuur oo ahaa taliyo guuto muuse muumin meydel oo ahaa taliyihii ciidamada madaafiicda goobta iyo taliyayaal kale oo ay ka mid ahaayeen yaasiin nuur gurxan maxamed soomaali cabdi faarax cali iyo juuni sagaalkii bishii maarso kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sideeddii madaxweynihii soomaaliya maxamed siyaad barre waxa uu ku dhawaaqay in dhammaan ciidamada dowladda soomaaliya ay ka soo baxeen dhulkii soomaali galbeed bil kadibna sagaalkii bishii abril kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sideeddii waxaa afgembi dhicisoobe sameeyey saraakiil ay hogaaminayeen gaashaanla sare maxamuud sheekh cusmaan ciro iyo gaashaanla sare cabdulaahi yuusuf axmed cabdulaahi yuusuf axmed waxa uu ku qoray buuggiisa in afgembigaasi uu qorshaysnaa inuu dhaco labiyo tobanka bishii abril oo ku beegnayd maalinta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed balse uu soo hormariyey gaashaanla sare maxamuud sheekh cusmaan ciro kadib markii afgembigaasi uu dhicisoobay waxaa la qabtay labaatameeyo saraakiil ah kuwaasi oo markii dambena la khaarijiyey